wararka ka imaanaya magaalada berbere ayaa ku warmayn halkaasi ay ku geeriyoodeen rag dhalinyaro ah maalinta shalay waxay ay xeebta magaalada berbere qaaday saddex dhalinyaro ah kuwaasoo ay badu qaaday kadib markii ay halkaasi u dabaal tegeen dhalinyaradan saddexda oo ka yimid magaalada hargeysa waxaa goor dambe meydkooda laga soo saaray badda saacado kadib markii ay baddu liqiday kuwaasoo da-dooda lagu sheegay siddeed i toban jiro ilaa laba iyo labaatan jir maamulka isbitaalka magaalada berbere oo halka la geeyey meydka dhalinyarada ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhicin meydka lasoo gaarsiiyey isbitaalka saddexdaa wiil ee dhalinyarada ah ee da-dooda sideed iyo toban ilaa labayo labaatan meelaha lagu qiyaasay maanta ku geeriyooday badda magaalada berbera ilaahay waxaan uga rajeyna in naxariista janno ka waraabiyo ehelkoodana samir iyo iimaan saadiq ah oo ka siiyo guud ahaan baddu weligeedna way jirtay dibna way u jiri doontaa laakiin waxaa jirta xilliyada xagaaga iyadoo baddu marka horeba ay mahaaliko tahay haddana bilaha xagaaga gaar ahaan bilaha dabeel xagaag oo dhacayso way ka sii khatar iyo dhibaato badan tahay bilaha kale caadiga ah waana sababta haddaad u fiirsato dadka shacabka berbera ku nool aanay badda ugu dabaal tegin saddexda bilood ama labada bilood dabeeshu ay dhacayso markaa guud ahaan dhowr jeero horena arrinka waa ka hadalnay inkastoo nafaxaysaan la celin karaynin si kastaba ahaatee xeebta magaalada berber ayaa waxay horey sidaan oo kale u qaaday dhalinyaro soomaaliyeed oo halkaas u dabaal tegey xeebaha ayaa la sheegay in xilliga xagaaga aad u kacsan yihiin islamarkaana ay wadaan dabeelle xoogan